garoonka kubadda cagta ee buule xabade ee magaalada beledweyne ayaa laga daafuray tartanka kubadda cagta ah oo ay kasoo qaybgaleen toban kooxood oo matalaya macalimiinta goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada beledweyne iyadoo daahfurka tartanka ay kasoo qaybgaleen gudoomiyaha dhalinyarada hirshabelle gudoomiyaha kubadda cagta degmada beledweyne cismaaciil cali xasan sidaani xogeeyaha kubadda cagta gobolka hiiraan xasan xuseen yaxye macalinka xulka kubadda cagta degmada beledweyne cabdifataax maxamed cusmaan jarjar macalimiin iyo dhalinyaro tartanka ayaa lagu daafuray macalimiinta iskuulka hiiraan instagred iyo rawdatul imaan waxaana guusha ay raacday macalimiinta dugsiga hiiraan oo ku badiyey goolkulaadyo saddex iyo laba ah gudoomiyaha kubadda cagta degmada beledweyne ismaaciil xasan iyo xogeeyaha kubadda cagta degmadaha ayaa si wadajira ugu warbixiyey ujeedka tartankan tartankan ujeedadiis wuxuu yahay maadaama tartamo badan magaalada laga qabtay oo laga hirgeliyey kanna waxaan kaga mid dhignay oo qayb ka ahaa tartamadaas inaan ku qabanno gobolka xaggii macalimiintii inaan micnaha abdulaahi koronya aan aan sameyno maadaama tartankan uu yahay isdhexgal bulsho wallaahi horta tartanka sidiisaba micnaha qaaciduu leeyahay marka banooni la dheelaayo banooniga sidiisaba waa isdhexgal bulsho hadda macalimiinta maadaama inta badan ay maadaama ay yihiin macalimiin isyaqaano haddana waxaa jirin macalimiin isnaqaanna macquul marka macalimiintu inta badan oo isla dheelaayo waxaa waaye waa inay isbartaan oo macalimiintii gobolka iyo aad isu barta saas darteed macnaha aan insha allah wallaahi inuu si wanaagsan uu ku bilaawdo insha allah uu nagu bilaawdo inuu si wanaagsan uu nagu dhamaado duulaana gaarsa insha allah waxaan aad ugu faraxsanahay inaan galabta halkan ka daafurnay tartankii iskuullada macalimiinta ugu talagalnay degmada beledweyne annagoo tartamo fara badan qabanay ayaa markaana waxaan gacan siinaynaa macalimiintii oo in badan aan dhahaynin tartan ayaa idiin qabanaynaa galabta halkaanu ka daafurnay ujeeddada aan ugu danleyna waxaa waaye in aan aragno macalimiinta ijaasada keliya xirfad maahan xirfadda kaleo ku duugan inaan tusno dadka maaragtay degmada beledweyne ku sugan waxaad dareemaysaa hadda meeshaan garoonkan maanta aad loo soo buuxdaafiyey oo dad aanan la aqoono oo walqamiis iska watay xirfadooda meesha lagu arkay waxaan aad u bogaadinayaa reediyo beerlo had iyo jeer u taagan isboortiska degmada beledweyne hadafkeenu wuxuu yahay inaa iroole iyo saqiir inay kubaddaas ku wada tartamaan degmada beledweyne muhiimadda aan ka leenayn waxaa waaye in magaaladan nabadeeda iyo bilicdeeda iyo horumarkeeda iyo maaragtay isboortiskeeda kaalinta ugu weyn waayo nabad haddaa maqashid waa dhalinyaro colaad haddaa maqashidna dhallinyaray ka timaadaan waxaa ka qaybgalaya toban iskuul oo maarata iskuullada ka dhisan degmada beledweyne iskuulla intaas ka badan ayaa degmada ka dhisan laakiin tobankaas iskuul ayaan soo xulanay aan u aragnay inaan tartankan maadaama uu yahay sanadka ugu horreeya aan qabanayno inaan tobankaas u qabanno maanta halkan waxaad dareemaysaa inay ku hartay rawdatul iimaan wareegga ugu horreeya u soo baxay iskuul hiiraan labada tiimna waxaan leenahay macalimiintooda aad u mahadsantiin hambalyo waxaana rajaynaynaa insha allah tartankan inuu xamaasadda iyo quruxda uu leeyahay si lamid inaan maanta finaalka iskugu imaan doono dhanka kale qaar ka mid ah macalimiintii loo qabtay tartanka ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin maanta waxaa noo furmayey tartanka macalimiinta iskuullada runtii muhiimad aad u fiican uu leeyahay tartanka macalimiinta waa dhiirigelin waa energy waa aalimiinta ee macalinka fircooni uu ka helayo waana wax lagu farxo marba haddii ardayda tartan loo qabto macalimiintana inay tartan loo qabto runtii waa fursad qaali ah marka waxaan rajeynaa insha allah macalimiinta inay ciyaar wanaag kubad qurxan soo bandhigi doonaan insha allah sidoo kale waxaan iskuullada aan ugu digayaa inay ardayda aysan kusoo darin oo keliya macalin leh meeshaas oo ka cayaaro tartankan waxaa loogu tiragalay arday looguma tiragelin macalimiinta loogu tiragalay marka macalin walba waxaan ka rajeynaa insha allah ama maamulka inuu usoo diyaargaroobaan hadduu ilaahay raalli ka noqdo sheekh maxamed cabdi iskuul hiiraan waa iskuul magac iyo mansab dad ku dhex leh inaan matelnana maanta macalimiinteeda u aheenoo sharafteeda ilaalinaynay guushaana waxaa noo aad berbilaaw wallow rigooro tagnay rigooro xita inaan tagnay ma rabin laakiin way qorneed insha allah kulamada dambe waxaan rajaynaynaa sidaanay si ka diyaarsan inaan usoo diyaargarowno dooleedu anigoo magacayga ah shafiic ibraahim cabdi ahna tababaraha iskuulka hiiraan integrated primary and secondary school alxamdulilah maanta waa guulaysanay waxaan u maana waxay aadba inaan guulaysano ma fahanti insha allah kolley waxaan rajeynaa kulamada dambe soo socda inaan guulaysano sidaas si la mid ah waxaan rajeynaa inaan koobka ilaa iyo finaalka inaan tagno koobkan aan ku guulaysano